wasiirka dowlad goboleedka galmudug warka uu yirina maaragtaaye dee qofka isaga codkiisa cid maaragta xorriyadda ka qaadaysa ma jirto laakiin annaga madaxweynaha la sheegayo oo xaaf annaga xilka waa ka qaadnay taariikhda lix iyo labaatanka markay aheedaan ka qaadnay xilka ma garatay hadda shuruucdii iyo maaragtaaye iyo dastuurka galmudugaana looga qaaday wax maaragtaaye nin jeclaysi ama nin necbaysi ama dhibaato ma ahane shuruuc ayaan maaragta hadda ka hor aragteen shuruucdaas ayaan maaragtay kaga qaadnay asagoo waajibaadkiisii guda waayey baarlamaanka meeshuu ku shiray ayaa isagoo xirtay isagoo nimankii mas-uuliyiinta ahaa ee galmudug lalahaa ee doortay asaga ee codka siiyey uu ku haysta maaragtay gurigii madaxtooyada uu xirtay xildhibaanada galmudug oo hadda ka qaaday xilkana ee maaragtay loo diiday inay madaxtooyada galaan waxaan soo jeedinayaa in maaragtayy ayna bahasho ayna noqonin war rooriskii sagaashan iyo kowdii ilaa iyo two thousandkii wixii ka horreeyay in aana noqonin maanta dowlad federaal ay jirto dadkana ay xor yihiin baarlamaanadana ay xor yihiin codkoodana wax ku qaadi karaan codkoodana wax ku dhisi karaan